waxaan rabaa hal maado oo idaacadaha lagaga hadlay inaan u sheego dadka idaacadaha ka hadhadla waa dadka yidhaahda dadkan koonfur ka yimid ha naga baxeen waxaan u sheegayaa inayan baxayn ilaa ay waayaan sababtii ay u yimaadeen sababtii ay u yimaadeen waxay ahayd amni dadka koonfur ka yimid ilaa uu amni waada bixi mayo amniga goormuu waayayaa waa markaan innaguna weyno hadday amni waayaan inana waa waayaynaa markaynu amni isla weyno bay bixi karaanoo meesha kaloo amni la u haajirayaan taas waxaa daliil oo aad aad tusaale uga dhiganaysaan waddamada gaalada oo ay intaa isku sii gurayaan doomaha ay ku dhimanayaan badda ay ku har dadka lama celin karo shacabka ah ninka hadda yidhaahda haddii maamulka puntland hadda isla raacayo shacabkiisu baxa ma celin karaan qof soomaaliya kula dhashay kula diin iyo dub ah masaajidka kugula tukanaya meel la kaa aadi mayo gaalkiibuu ka waaban waayey saxaarihiibuu ka waaban waayey baddiibuu ka waaban waayey nolol buu raadinayaa ninka saxaaraha iyo badda iyo gaalka ka waaban waayey meel soomaali joogto ammaan ah inuu ka waabto ha ka yaabin marka naga baxda dib inta uga fakadhaan maxay u yimaadeen nabad bay u yimaadeen goormay ka bixi karaan markay nabadda waayaan markay nabad waaya inagu maxaynu nahay maraan nabad weynay nabaddan ayaan la xumayn innaguna yaynaan inquariyaba hosan dadka idaacadaha ka hadlaya oo mas-uuliyiinta ahayna ilaahay ha ka cabsadeen qofkii dembiile ah waa la qabanayaa ama iyaga ha ahaado ama annaga ha ahaado idinkana waxaan idiin sheegaynaa ummadda islaamka inaad ka mid tihiin waxaan laydinka rabaa inaad wixii idinku yimaado dhibana ku sabirtaan amnigana aynu ka wada shaqayno haddii aan laydmo